waxaa qasab ku ah qofka ka baxaya magaalada jowhar ama soo galaya in biyaha uu dhex jiro meelaha qaarna waxa uu ku marayaa doon maxamed cabdikariin waxa uu ka mid yahay dad dhowaan doon ku safray si ay magaalada jowhar u tagaan waxa uu ka waramay sida magaalada lagu gaaro iyo waddada sida ay tahay gaariga markaa muqdisho soo baxday waxay ku qaadanaysaa wadadoo dhisan horta inta udhexeysa muqdisho iyo balcad aada iskaga dhisan tahay laami fiicana saaran balcad markaa soo dhaaftid waxyaar intaa joogtid waxaa soo raacaysaa doonta doonta intaan soo raacin gaariga wuxuu kugu dejinaa banaanka afka hore doonta waxay ku jirtaa gudaha biyaha soo doonta kuma socon karto biyaha yar mana soo istaagi karto afka hore taas waxay kugu qasbaysaa adiga alaabtaadaba inaad qaadato oo madax saarato kadibna biyaha ah xoogaa dhex lugeyso aad dhex jirto ilaa adig jilibka ilaa lugaha jilibka korkiisa anden markaas kadib waxaa raacaysaa doonti doonti waxay tahay sida saaxda doonta waxaawaa biyaha ku jiro iyo doonta isma lahan dadka doonta raacana aada u tira badan yihiin waxawaaye rarkia laga beedinaa soo markaas waxay doonta noqonaysaa in maanta dhan cabsi leeleecisha inay dhici rabto mar qaar doonta waxaa iskaga dhigaa biyaha waxaawaaye biyo caadi oo weyn maahan aada u badan rafaadkaasaa jiro waqti waxay kugu qaadanaysaa thirty minute soddon daqiiqo iyo ka badana waddada ku soconaysaa biyaha ku dhex soconaysa adoo doonta saaran weliba doonta waqti waxay maraysaa meel oo aan jid ahayn laamii soo laamii ma mari karto dhinaca kale jidcadahay mari oo haddana qodaxay ku yaalaan geedihii maanta dhan iska ilaali mar doonta iska ilaali biyihii sidoo kale waxaa waaye aada u dhib badan tarfaad badan ma ahan safar oo aada u fiican laakiin marka dambena waxaa noqonaysaa in doonta saas usoo raacda oo rafaad haddana degiddeeda markii gaartid waxaa ku degaysaa meel aanan ahayn haddana meel biyo ka baxsan maxamed cabdikariin waxa uu intaasi ku daray in waddada ay dhibaato gaara ku qabaan haweenka iyo dadka da-da ah maadaama in cabaar ah biyaha lagu dhex lugeynayo soo doonta ogtahay mar walba biyaha afkeeda hore ma tagi karto mana ku soco karto jeexbaysaa doonta sidaa darteed waxay kugu qasbaysaa haddana meel axbartama camal ah inaad ka degtid kabahay waxaad asiibatid haddana biyo xoogaa dhex jirtid markaas saas biyo u jiirtidna gaari kala raacaysaa gaarigaas ma aha nooho ama waxaa jira biyooyinka biyo kalaa jiro bukda la dhahaayo oo meelaha ku jiraan oo laakiin biyahaas waxaa kasoo sokeeya laamiyo caadi macnaha biyo kala go-een gaaraddana qofka lacag haystaa raaci karo lacag kala yimaan sagaashan kilomitr waayo qof sagaashan kilomitr diyaarad usoo raacayo haddana intaas lacag ka bixiyso waxaa ka iisisan waxaa waaye markii loo fiiriyo financialka iyo lacag ahaan markii loo fiiriyo dhaqaale ahaan qofkii dhiibi kariyay oo gacantiisa ilaahay maceeyey amase dhaqayn waa gooni laakiin haloo tooro masaakiinta iyo dadka yar dadka danta yara mar walba muhiimadda ah maamulkuna waxaa ka codsolahay in wax ka qabtaan waxaa waaye
salaad cabdulle toxob salaad cankow waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada jowhar waxa uu sheegay in qiimaha badeecadaha kala duwan ay sare u kaceen salaad ayaa waxa uu arrintaasi ku sababeeyey gaadiidka badeecadaha keeni jiray magaalada jowhar oo waddo wareeg ah soo maraya wallaahi nio waxaa keenay daadadka faraha badan laa sharmaana daadadkaasaa keenay oo aada u tiro badan oo gooyay shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose isku gooyo biyo e faa-ide hadda magaalada ka badbaado laakiin waddo lama hayo ilaa afar bilood hadda waxay soo maraan qoryoolay soo maraan waxay maaragtay maalmo qaadanaysaa adigu muddo shan beriya qaadaya gaariga uu soo baxa soo maraa afar boqol oo kilomitr oo soo jaraa meesha sagaashan kilomitr aad afar boqol oo kilomitr oo soo jaraa wallahi inagu dhibaato inta laeg waay dadka kule waa dareemi kartaa adiga waa dareemi kartaa bahashi waxay meesha wax marayaan gaariga loo orto laba dolar ku keeni jira haddana waxu keenaya lix dolar haye xaaladda muga aaday uxun tahay wallay waa adigu haddii magaalada geegin waa la halaasa alxamdulilah wallahi ni ilaahi subxana wataala yaqaan hadda roobabka ayna imaan wallahi webi in la caratura ay u baahan tahay oo webi caratur lagu sameeyo waa lala kulma ha si si baahna loola kulma wadooyinkii waa baabeen beru waa baabeen dalagyadu waa baabeen wax walba waa baabeen haddana wadooyinkii saameyn ku yeelata maano ma haystaan dadka habad ay haystaan male biyaha kala jaray waddada xiriirisa muqdisho iyo jowhar ayaa waxay saameyn ku yeesheen ganacsatada ku xiran muqdisho dadka shacabka ah xoolo dhaqatada iyo guud ahaan dadka danyarta ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne